somalilan ayaa maanta la wareegay magaalada taleex oo xarun u ahayd maamulka khatumo oo ka horjeeda gooni isutaaga somalilan iyo inay ka go-do soomaaliya inteeda kale wararka deegaankaas ka imaanaya waxay sheegayaan in dagaal halkaas ka dhacay ka hor intii aanay milatariga somalilan magaalada qabsan hase ahaatee mas-uuliyiinta ciidamada somalilan waxay sheegeen inay si nabadgelya halkaasi ku tageen waxaan maanta la hadlay afhayeenka ciidamada somalilan korneyl cusmaan cabdulaahi saciid oo aan weydiiyey sababta ay taleex ugu duuleen
ciidanka qaranka uwada taleex waa degmo ka tirsan gobolka sool ee jamhuuriyadda somalilan ciidanka qarankuna walba uu joogay gobolka sool oo uu ku sugnaa markaa cutub ka mida ciidanka qaranka ayuunbaa saaka taleex gaadhay waxa walba waxaa jira ciidamo kale oo deegaanka ah oo ciidanka qaranka ka tirsan oo horuu joogay markaa cutub kaloo ka tirsan ciidanka qaranka oo gobolka sool ka dhaqaaqay ayuunbaa gaadhay si caadiya oo kormeer ay u tageen si nabadaanu ku gaadhay wararka aan helayna waxay sheegayaan ilaa boqol tignika ah in aad dhaqaajiseen si aad aaggaas u qabataan marka taasi ma kormeer ba
may ilaa boqol tignika ah ma dhama way ka yar yihiin meesha dee adeena ma joogo cid joogto aan ku duulaa ma joogto waa somalilan cidda joogto haysatana ma jirto ciidanku si caadiya ayuubu u tegey oo maarata kormeer caadiya ku tegey waana lagu soo dhaweeyey si caadiyana uu degay hadda uu degan yihi taliya wararkan hayno waxay kaloo sheegayaan in dagaal meesha ka dhacay oo iska caabin ciidankiinu la kulmay laakiin ugu dambaystii aad ku xoog roonaateen dhinacii kalena khaatumo ay meesha ka baxeen marka taasna maxaad ka odhanaysaa haba yaraatee wax dagaala iyo wax iskaorimaada iyo wax ciidanku la kulmay midna ma jiro annaga xagga yaga maxaa keenay waktigan marka inaad meeshaas tagtaanba muddo dheer waa la ogyahay halkaa waxaa joogay dad aan idin taageersanayn maamul gaara ku dhawaaqay aad iyo aad idinkaga soo horjeeday marka maxaa keenay inaad hadda u dhaqaaqdaan wallaahi ciidanku hadda si caadiya ayuu u tegey xagga maamul iyo siyaasada wixii nooca ku saabsan siyaasada dawladda lagala xigaa dawladda taa ku shaqale laakiin inagu xurta ciidan ahaan cutub ciidan unbaa tegey meesha si nabadgelaan u tegey ciidamada gobolo degmooyin kaleba waa tagaan oo bishii ka horeeyay degmooyin kale oo aan heru joogin bay tageen si nabadgelyo ah bay ku tageen haddana lagu soo dhaweeyey laakiin khaatumada meeshaan kuwaan hadda ma joogin haddii mar hore shir ka dhacay oo si dad deegaanka ay ku shireenna dee deegaanku waa shiri karaa wuu shiray laakiin si hadda maamulo annagu aan naqaano ama khaatumo layo halkaa joogta ma ogin
afhayeenka ciidamada somalilan cusmaan cabdulaahi saciid dhinaca kale waxaan caawa la xidhiiray afhayeenka maamulka khaatumo ee saldhigiisu ahaa magaalada taleex maxamed maxamuud cabsiye gaaxnuug waxaana aan weydiiyey sidii ay maanta waxu dhaceen salaaxa waxaa ka dhacay waxa weeye wax aad iyo aad uxun baa ka dhacay oo gardaro ah oo maamulka somalilan ay soo qaadeen waxayna iyadoo saddex aaga ay ku soo galeen magaalada sidaa laajigeed annagu haddaanu nahay khaatumo kumaanaan dagaalin magaalada dhexdeeda waxa weeye shacabkayga iyo dadkaygaan u daliilaynay meeshana waad og tahay shir baa ka bilaamayey shirka ka bilaamayey wuxuu ahaa shir maamulka khaatumo maaragtay ka wada talin lahaayeen maamulka puntland oo wadaban casuumad in hadda ka hor madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasuuli waxaan ka qeybgalayaa shirka marka arrintaa waxay maamulka somalilan ay kasoo hordegayeen oo maaragtay ay mutaxarinayeen ma garata shacab loo danaynayaa ma jiro gaaxnuug meesha maadaama saddex aag laga soo weeraray oo ciidan hub fara badan oo tignika ah ku hubaysan ay soo galeen waxaad u aragteen inaadna iska caabin karin soo maahan maya maya daaw maanaan arag waxa weeye waanu iska caabin karaynay dagaalna waa dhacay dhibasana way dhacday balse de waxa weeye somalilan iyo dee khaatimo horena waa u dagaalameen laakiin hadda arrintu waxa weeye waa arrin ay doonayaan inay dhammaan deegamada puntland oo dhan maaragtay ay weerar ku qaadaan khaatimiya iyo puntlandna waa isku mid oo khaatimo waa puntland puntlandna waa khaatimo marka waxaan odhan karaa waa gardaro cad oo maamulka somalilan ee silaayo hogaamiya uu soo qaaday makarta khasaaraha meeshaas ka dhacay haddii dagaal jiray maxaad ku sheegi kartaa wallaahi de meel dagaal ka dhacay waad ogaan kartaa waxa weye khasaaraha lama soo koobi karo labada dhinac waxbaa soo gaaray iyaga xaggooda ha u dhammaadeen balse waxa weeye daandaansiga somalilan ay wado deegaamadan ay ku wado waa mid u taalla dowladda federaalka gaar ahaan dalka ku aftirsada puntland waxa weeye arrinteeduna waa dalballaarsi weeye sidaa laajigeed de dagaalkuna waa daba dheeraanaya oo waxa weeye daleex keliya ku ekaan maayo waxa weeye dagaalku waa dheeraanaya natiijadeena de waxaa kulay qaadaya waa maamulka somaliland iyo hilaaya ma garata
waxaa tiri khaatimo waa puntland sow layskuma ogeyn in khaatimo ay noqoto mid somaliland iyo puntland labadaba ka madax bannaan oo maamul gaara noqota waxa weeye walaalow soomaalidu waxay ku maamaadaa ama burahow ama burahow ama bur ku tirsanow waxa weeye khaatima iyo waa isku mid weeye waa is maamul waa is waxay dadku waxbay kala cawdaan waxa weeye carashadii waxa weeye jirtay marka hore siisabadii hore jiray deemadadii sameeyey madaxweynaha cusub hadda midland cabdiweli maxamed calidaas baa wuxuu yidhi arrintaas waxa weeye bolotiiskan ka bixinayaa waxaanu imaanaya shirka teexadaan imaanaya sidaa laakigeeda waxa weeye khaatimo waa puntland puntlandna waa khaatimo ma garata shirka yaa joogay oo ka qayb gelayey shirka waxaa ka qayb gelaya waxa weeye diaspora deegaamada khaatimo iyo waxgarad iyo aqoon-yahanaha ka qayb gelaya ma garata hadda xaggee ku dambeeyeen iminka waxay ku dambeeyeen waxa weeye waxaana dadka shacabka magaalada joogaan laakiin wixii ciidamada ah way ka soo baxeen ma garatay oo waxaanu joognaa meel magaala waanu ku hareeraysanay ma garata